subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddee haysanaayo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cudurada shuban biyoodka iyo jadeecada ayaa ka dilaacay tuulooyina hoos taga degmada mahadaay ololaha wacyigelinta nadaafada oo laga bilaabay magaalada baydhabo barakacyaal ku nool magaalada kismaayo oo lagu wareejiyay guryo loo dhisay tababar ku saabsan kor u qaadista tayada macalimiinta oo lagu qabtay magaalada kismaayo wararka dibadda maraykanka oo dacwad kusoo oogay qofka shan iyo labaatanaad ee ugu taajirsan caalamka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu abdixasiis xasan macalin waa jimco labayabaatanka nofembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka cudurada shubanabiyoodka iyo jadeecada ayaa ka dilaacay tuulooyin hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe cabdiweli axmed hilowle ayaa soo jeedinaya tuulada buurfuule waxay ka mid tahay tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa haatan ka jiro xaalad caafimaad daro oo ay sababeen biyaha fatahaada webiga shabeelle kuwaasi oo ay la daalaadhacayaan dadka ku nool tuuladaasi cabdulaahi xasan oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule oo aanu waraysanay ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ka jira tuuladaas asigoona tilmaamay jira in ay jiraan cudurro dhowr ah oo ka dhashay biyaha fatahaada webiga shabeelle kuwaasi oo saameeyey dadka ku nool tuuladaasi cabdulaahi abuukar oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule ayaa oo aan waraysi la yeelanay ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad ee ka jira tuuladaasi isagoona tilmaamay in ay jiraan cudurro dhowr ah oo ka dhasha biyaha fatahaada webiga shabeelle islamarkaana saameeyey dadka ku nool tuuladaasi oo ay ka mid yihiin shubanka jadeecada iyo cudurro kale waxaana uu maamulka hirshabeelle iyo kan degmada mahadaay ka codsaday in halkaasi la geeyo gurmad caafimaad si loo dabiibo dadka uu haleelay xanuunadaasi
dhanka caruurta hadii laado meeshaas waxoogaa wax ka jiraan caruurta yar yar waxaa jira xaggooda waxaa ka jira xoogaa shuban ah shubankaasoo hadda welina hadda wax loogu dhimayn laakiin hooyooyinka intooda badan waxaa arkaa iyagoo cawanaayo dhinacaas shubanka ku aadan wax ku dhintana ma jiraan oo caruur ah laakiin dhinacaas xoogaa xanuun yaraa ka jiro wixii ka dambeeya waxaa kamid ahdana mar kale laga sanadahan waxaan qabnay biyo ka imaado maxaa la jiray dhinaca fatahaad kuna yimaad webi shabeelle biyahaasoo hadda albaab lagu baxayna ayaan inta badan balse fiilkanu ku aadanay dowlada erida wareegeeda u yaalay roobkii hadda arbacadii soo dhaaftayna lagu da-ay oo caawa arbaca ay ka tahay iyo biyo badan ay kusoo yaaceen waayo soomaalida waxay dhahdaa biyo fadhiyo iyo socdaa kiciyo biyihii fadhiyey kuwaana ka kordhacay buur oo macnaha caraguur gacanta lagu sameeyey waxaa dhahaa daldoos oo ilaa hadda lacag qarashkiisana lagu leeyahay oo deen ku samaysani buurkiia soo go-ay beledka qaar kamid ah hadda biyaha qabsaday guryaha qaarkood marka biyahaas waxaa umalaynaa caafimaad sax ay ma keeni doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo markii meesha waqti dhammaan doonaa la dhacayo cudur badan in imaadaan ay u dhowdaa waata aansun kuugi karin wax yaroo goosgoos ahaa jiro haddii kaas laga soo tago waxaa goosgoos ku ah oo hadda hablaha qaarkoodna ay fahmaynin ama hooyooyinka qaarkood bahashii la dhihi jiray jabeeco waayo hooyada qaarkeed ayadoona ma aragtay fahamkeeda uu yaryahay anugkeeda macnaa soo gelay maalma ka bacda qofka qaarkiis ama hooyada qaarkeeda u sheegaysa u dhehaysa urma maxaa kaa qaldan anugaan bahashiyaasa muuqatee bahashee dadka ma ogtahay cudur dilaa eed bahashaas ay ku sheegaan markaasaa loo sheegaa la dhaha jabeeca waaye gabadhii oo anugaas dhashay ama wiil a noqdo ama gabar a noqotee meeshaase marka naxdinta qaarkeed ay ka qaadaysaa ayadana sidoo kale alxamdulilah ad wax nooga dhinta ma jiraan laakiin way ku yar tahay oo goosgoos waaye hooyooyinka carruurtaas dalina intooda badan ma ka warqabaan xanuunkaas kaas ayada qandhadeedaa badan cunuga qandha igahaysa bas oo keliya joogtaa gabadha wax dhashay
maahan markii ugu horreysay oo waxgaradka ku nool tuulada buur fuule ay ka hadlaan xaalado kala duwan oo soo wajahaa
ololaha wacyigelinta nadaafadda ayaa laga bilaabay magaalada baydhabo xalimaal ibraahin ayaa faahfaahinaysa waaxda nadaafadda ee degmada baydhabo ayaa wacyigelin ku saabsan ilaalinta nadaafadda ka sameysay qaar ka mid ah goobaha waxbarashada degmada ololahani loogu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo ee ilaalinta nadaafadda wadooyinka goobaha biyomareenada iyo buundooyinka magaalada waxaana furitaankiisa lagu qabtay iskuulka baydhabo oo kamid ah iskuulada ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka iskuulka magaalada baydhabo ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan ilaalinta nadaafadda laqatuunjilandhasi markaasa baalisma dheelay nijaas meeladhaki lankaas marhalada oo tuunjiga madeerin hata jida la dhasi laame la dhasi nadiifa lakwaali maalin kasta lahaagohaay godadkaas godadkii may lahagshibahaya walba wasaqe taas marka qof ka weelo hataa ni ku lahada langalfada isin naftiin haddii aragtan walaaman garido yarta may kale sheegay oo haafado ka jaree guryaal oo hortiyo bulaacad eetaa oo wasaq maro guryaalkaas dadkii degan maylan baahanya inii boosaneer an sameeyaan wasaqaas bannaanka ha bahaw dadka dhabe agaasimaha waaxda nadaafadda iyo faayodhoorka degmada baydhabo abshir cali ayaa ka warbixiyey ololahani laga bilaabay magaalada baydhabo waxauu sidoo kale u mahad celiyey maamulka iskuulka magaalada baydhabo iyo sidoo kale ardayda
agaasimaha waxda nadaafadda iyo fayodhoorka degmada baydhabo abshir cali xuseen yaan mahadnagay maamulka iskuulka oo ardaydii oo kala dardaarmay kula shaqeeya owka nadaafadda barnaamijkan may socdo doonee inta sanadka ka dhiman yaa socdo doona waana maybaa guud ahaan la mara doonee iskoolaadka guud ahaan ka yaala magaalada baydhabo iyo goobaha kale oo jaamacadaha yoon walakabarado meel kasta oo ardaybu ku kulamaaso walna lakabarado intiiuna seenayaa yaa qorshaha ah may rajeenaha dadkigeeg una fariinta deersinan intiiba fariintaas qaadaan iyo deersiyan qoys iyo deersiyan iyo deersiyan dadka diris iyo deersiyan sababto meelanku wanaagsano geeka fariinla ku gudbiyi karo intii yaata goobaha walbarashada yaa yaa yaa
barnaamijkani wacyigelinta nadaafadda ee degmada baydhabo lagu wacyigelinayo bulshada in ay ka hortagaan wasaqowga deegaanka ayaa socon doona inta ka dhiman sanadkan aan ku guda jirno barkacyaal ku nool magaalada kismaayo ayaa lagu wareejiyey guryo loo dhisay hay-adda qaxootiga iyo barkacyaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhowaada konton qoys oo danyar ah waxay guddoonsiisay guryaha xalka waara waxaana dhismaha guryahana dhiirgelisay hay-ad lagu magacaabo gifty of the gibris oo ka shaqeysa arrimaha samafalka mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-addaasi ayaa ka warbixiyey ujeedka qorshahani madaxweyne maanta waxaan u fadhinaa xaflad bixin konton guri oo ay noogu deeqday hay-adda layidhaahdo gifty givers oo hay-ad runtii muddo aan soo wada shaqaynaynay sharaf weynna naga mudan meelo badanna inaan ku sheegno magacooda uguna mahadcelinno dhibaatooyinkii fatahaadyada markii ugu darneed oo dadkeena ugu dhibaataysnaa hay-addan waxay noo barbar istaagtay si aan caadi ahayn haddana konton guri oo ka kooban min laba qol iyoodii iyo musushoodii ayay diyaar noola yihiin maanta waxaan marka kontonkii guri inaan bixinno waxaan ka yaro cudurdaaranayaa arrintan waxay nagu ahayd shotm bay nagu ahayd waxaan rajaynayaa boqolkii qof ee la filaya inay wax naga maqanaadaan marka bacdama aanaan waqti haynin hawshii baan guda gelayn aan u arkaynaa sidaan sida ugu cadaaay doctoorku waa ii yimid wuxuu yidhi konton baan hayaa boqol baad waana bakhtiya nasiib nin walba gacantu gashan wixii ilaahay u alfay buu qaadanayaa runtii arrintaas waa dhaqan aniga laftayga weeyo oo aadna aan ugu kalsoonay cadaaladana ugu dhow dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in guryahan ay ka faa'iidaysan doonaan konton qoys islamarkaana ay sii wadi doonaan qorshahan guryaha loogu dhisaa dadka danyarta oo qiimo weyn ugu fadhiday siduu guddoomiyahaba sheegay bulshada reer jubbaland waxaa aniga sharaf gooni ay ah kadib markii aannu ogaannay waxqabadka hay-addan ee ka wadda caalamka iyo qaabka dadkan muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey ay ummadda bini'aadamka u gargaarayaan oo caalamka oo dhan gacan ka siinayo soomaaliyana ka howlgelaysa ilaa xaafuun iyo deegaanno fara badan kadib codsi anigaan u qoray oo ilaahay haleyshiiyey nooga soo jawaabtay jubbalandna ku soo degtay intay deegaanka ku soo biirtayna wax weyn oo lagu xasuusan kara ka qabatay hadday ahaan lahayd xilligan ramadaanka hadday ahaan lahayd dadka masaakiinta iyo agoonta oo waxaa cajiibka ay tahay hay-adaha kale oo caalamka dadka marun bay wax siiyaane hay-addani ciddii ay wax tarayso inay gacanta ku qabato ilaa muddo sannado fara badan ay dib ugu soo kabtaan noloshooda oo bulshada kaga mid noqdaan maanta guryaha la bixinayo waxaa lagu bixinayaa hab cadaaladah oo mudan in lagu daydo maxaa yeelay waa boqol nambar oo kontonna tahay no kontonna ay tahay yes oo ay soo abaabushay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha iyadoo siyaasadda hay-adda gift and gifaris lagu salaynayo qof walba nasiibkiisuu gacanta gelinayo qofna ay yees u soo baxayso qofna ay no u soo baxayso inta yeestay u soo baxday ilaahay ha ku nabadgeliye ha u barakeeyo intay noood u soo baxdayna haddee maaragtay tiribyada dambe soo socdo gudoomiyaha wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono ayagana ay yeesta heli doonaan waxba niyadiiniyeyna guryahan oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa dadkaani waxaa loo qabtay qaab bakhtiya nasiiba oo ay ku qoran tahay ha iyo may iyadoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya konton qoys tababar ku saabsan kor u qaadista tayada macalimiinta ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo xaali macalin ibraahin ayaa soo jeedinaysa wasaaradda diinta iyo qaafta maamulka jubbaland ayaa tababar la xiriira kor u qaadida iyo tayeynta macalimiinta u qabatay qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhigo magaalada kismaayo tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan soddon macalin oo ka kala socday madaariista ku kala taala magaalooyinka kismaayo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta ka kala socota wasaaradda diinta iyo qaafta maamulka jubbaland macalimiin madaariista iyo martisharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaafta maamulka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa ka warbixiyey tababarkaani ay u qabteen macalimiinta magaalada kismaayo tababarkan oo ku saabsan kor u qaadinta iyo tayeynta madrasooyinka macalimiinta dhiga madrasooyinka degmada kismaayo ku yaal saad ogsoontihiin wasaaradda bishii sideedaad ilaa bishii sagaalaad waxaan sameynay diiwaangelin muddo dhowr iyo toban beri socotay dhammaan xaafadaha degmada kismaayo marka laga reebay new kismaayo oo ayada aan hadda aan qorsheynayna inaan laftigeeda kusoo darno shanta shanta waaxood shanta maarata xaafadeed ee degmada kismaayo dhammaan boqol kiiba sagaashan waan waan soo diiwaan gelinay waxaan jecelnahay kuwa laga tegayna inaan maaratay ayadana aan aan ku darno oo diiwaangelintaan sii wadno aan dhamaystirno waa bilow degmada kismaayo haddaan ku guuleysanayna insha allahu ilaa iyo degmooyinka kalete aan gudbi doonaa iyo deegaanada ku xeeran maaragtay degmada kismaayo annaga ka wasaarad ahaan dhammaan waxaa mas-uul ka nahay madrasooyinka madaariista masaajidyada meelaha awqaafta ee maaragtay dadka ay waqfaan een, wasaaraddu inay tayayso kor u qaato een, waa waajibaadka maaragtay loo iibkado annagoo taas ka duuleyno ayaa sanadkan adig insha allahu labada kun labaatan iyo afarta waxaa noo hirgeshay in laba boqol siddeetan iyo siddeed madaraso aan ka diiwaangelino degmada kismaayo weli magaalada kismaayo keliya degmada kismaayo marka la dhaho degmada kismaayo dee waaweynta oo ilaa iyo toddobaatan kilomitr baa ilaa sagaashan kilomitr deegaano ah baa hoos imaanaya laakiin waxaan ka hadlayaa waa magaaladan kismaayo oo keliya waa laga yaabaa madrasooyin naga baxsaday oo aan saa usii badan inay jiraan lakiin boqol kiiba sagaashan waa soo diiwaan gelinay inta dhimana waa diiwaan gelinay tobabarkaani ayaa looga gol leeyahay in sar lagu qaado tayaynta macalimiinta wax ka dhigtaa madaarista ku taala magaalada kismaayo markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubbeynta sarafka iyo suuqyada weyneen saale cabdi xuseen
haddii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan iyo sideed boqol halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo sideed iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo labaatan iyo sideed dhibic shan markana dhanka iyo maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaarigaha ayaa loorkiisa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya milyan konton iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkiisa kala siisanayo shan boqol labaatan iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorka burka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanayaa toddoba boqol sagaashan iyo lix kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkiisa la kala siisanayo saddex boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah baastada dhedheer nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanayaa laba boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah nooca loo yaqaana makaroniga ayaa la kala siisanayaa saddex boqol labaatan iyo lix kun shilinka soomaaliga ah jirgaanka sliid cadeyda ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraysa todoba boqol labaatan iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda nooca loo yaqaano macsaradaha ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraysa milyan laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanayaa milyan hal boqol sagaashan iyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkeeda la kala siisanayo shan boqol sagaashan iyo lix kun dhibic shan oo shilinka soomaaliga ah caanaha xilwaha ayaa la kala siisanayaa afar boqol sideetan iyo afar kun oo u dhiganta toddobaiyo toban doolar oomada fasklin ayaa la kala siisanayaa afar boqol labaatan iyo lix kun oo u dhiganta shan iyo toban doolar oomada nuuca loo yaqaan hilaac ayaa la kala siisanaya saddex boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah bogoska jubaa ayaa la kala siisanaya konton iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah markaana cayaaraha haleega brimer leaga ee alan sher ayaa soo saaray shaxda ugu fiican ilaa iyo haatan horeerka brimer leaga xilciyaareedka e b l ayaa la ciyaaray kow iyo toban kulan ilaa iyo haatan xilciyaareedka iyadoo meel xiise leh la marayo tartanka xidigo badan ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah ilaa iyo haatan horyaalka brimer leaga sharar oo si dhow ula socday xaaladda brimer leaga ayaa soo doortay shaxda ugu fiican kooxda liverpool ayaa shaxda ku leh xidigaha ugu badan iyagoo ku leh afar xidig kadib kow iyo toban kulan oo la ciyaaray xubintaas ayaa ugu dambeysay xabel guudaan warkii subax oo aad ka dhageysanaysa raadiga csan ee magaalada jowhar nabadgelyo